walal saaka aroortii hore u dhacay dilku wiilkana waxaa lagu dilay building ku yaala xaafadan la yihahdo western laros building la yihahdo five bellevue crescent oo bildingmadan dawladda ah ayaa lagu dilay dhalinyaradu halkaasay joogaan xalay marka buildingku dhexdiisu ka dhacay dagaalka qeybtii koowaad sida la sheegay kadibna waxaa laysula soo baxay dibadda marka dibadda lagu mindiyey wiilka ilaa dhowr tooriyood baa ku dhacday meeshuuna ku dhiig baxay markii la qaaday ee dhakhtarka la geeyeyna muddo yar kadib meeshuu ku geeriyooday marka isagii wiil kale oo soomaali baa buildingka isku soo diriray markii hore waa wiilal kale weye waxa wey sida askartu sheegtay waxay ra ilaa iyo dhowr wiil baa ka cararay meesha daga ka dhacday mindidu ka dhacday markii la mindiyeeyey kadib dhowr wiil ayaa ka cararay sida markhaatiyadu sheegeen oo meesha ka cararay marka iyagoo isqarinaya laakiin way ka badan yihiin qof iyo laba sida la sheegay laba midiyoodna waa lagu arkaa la yidhi meesha dhacdadu ka dhacday waxaan daawaday booliskii degaanka oo ka warramaya dalka canada gaar ahaan magaalada toronto ilaa iyo haddana boolisku way ka gaabsadeen in ay tilmaamaan cidda ku lugta leh laakiin adinka maxaad si gaara u maqlaysaan adinku maadaama aad wallahi waxaa la leeyahay dhalinyaro kaloo soomaaliya dili laakiin ilaa hadda booliisku wax ay soo xireen ma jirto wiilkan la dilay waxaa layidhaha bashii waxaa layidhaha kaafi bashiir bahweyne waa wiil soomaaliya oo dhalinyaro aada u fiican oo maanta shaquuba lahaa aroornimadan inuu shaqo tagay ahayd marka aabihii markaan la hadlay wuxuu igu yidhi wuuba soo raagay xalay oo saaka shaqu lahaa dhalinyaro kalena wuu la socday kollay iyagaa sheegi doona ciddii dishay laakiin sida la sheegayo dhalinyarada kale ee meesha joogtay ama dilkan geystay waxa waa waxaa lagu tuunsan yahay inay soomaaliyiin marka marka aabaha uu leeyahay wuu soo raagay calaashaan caweyntii buu kusoo raagay miyuu leeyahay caweyntii buu kusoo raagay ha inuu soo hoyday ahayd wakti ilaa kowdii aroornimo muuna soo hooyen marka aabihii waktiyadaas isla hadleen haddaan soo hooyanayaa buu yidhi muuna soo hooyen de wadkiisaa qornaa marka shantii aroornimo ayuu naf dhaxay marka shantii aroornimo waa xilliga dhacdadu ay dhacayso oo weli xaafadiisiiba muu gaarin miya oo buildingka ma gaarin ma gaarin isuma xaafaduhu ma kala fogaa wiilku meeshuu degan yahay iyo meesha lagu dilay waa ilaa iyo laba laba kilomitr intaasaa udhaxaysa ma kala foga marka muuna gaarin xaafadii muuna gaarin kulle caweyntii buu kusii raagay dhalinyaro soomaaliyu la joogay waa iska weekend bay ahayd de wadkiina wuu qornaa oo kiisaa qornayd saaka ninkan shaqo uma qornayna waxaa u qornayd macnaha wadkaasaa qornaa wiil yaro aada iyo aada u fiican anuu shaksiyan waan aqaanaa hadda kahor baaban shaqa aan ka shaqay jiray aan ku tababaray dhalinyaro aan tababaray oon shaqo communitiga ku tababaray ayuu kamid ahaa kaafi hadda shaqada uu qaban jira maxay ahayd haddana waxaan jeclahay in weli security ka shaqayn jiraan jeclahay marka marka aabihii aada wada hadasheen muxuu kuu sheegay aabihii wuxuu ii sheegay inuu dhalinyarada la joogay axsaab ah oo la garanaynin magacyadooda ilaa iyo hadda laakiin wuu saaka shaqo lahaa shaqadiina u maaragtay inuu gurigiina uu kasoo yaro raagay dee falkana uu dhacay oo falkana qornaa marka ilaahay naxariista janna ha ka waraabiyo laakiin wiil yaro aad iyo aad wuxuu ahaa active ah oo wuxuu ahaa shaqaysta oo waalidkiisana baari u abo ahaa run ahaanti arrin xanuun badan marka dhalinyaradan ay wada joogeen ee la leeyahay gudahay isku soo dirireen meeshii ay wada joogeen kadibna dagaalkii baa banaanka usoo baxay oo sidaasaa lagu dilay dhalinyarada uu la joogay mid laga garanayaa ma jira ilaa hadda lama lama garanayo waayo waalidku de ma oga dhalinyaradu cidday ula joogay laakiin kolley iyagun baa sheegi doona laakiin askartu way ku daba jirtaa dhalinyaradii ka carartay meesha saaka markuu salku dhacay way yaaceen markiiba way yaaceen markhaatiyadii dad wadada taagnaa ayaa sheegay oo yiri dhalinyaro halkan ka yaacday laakiin billinku wuxuu leeyahay kaamerooyin iyo wadooyinkaas oo idin marka askartun baan udayn doonaa shaqadaa laakiin waxaan jeclahay in lasoo qaban doono sida ugu dhaqsaha badan marka dhalinyarada yaacdee la sheegaya dhammaantood ma soomaali ba mise dadaan soomaaliyaheenna way ku jireen sida aada maqashay sida la sheegayo waa soomaali dhalinyarada meesha ka yaacday marka dhismahan markii hore la isku soo diriray kolleyba dhismaha gudihiisa ha lagu jiro laakiin qeyb ka mid a guryaha ku dhex yaalla bildingkaasunba sheekadu ka dhacday oo dhacdadu kasoo bilaabatay marka gurigii ay kaga jireen bildingka weyn ma la aqoonsaday barmantii kamida bildingka ayay ku jireen lama oga ilaa hadda meeshay kaga jireen laakiin waa la heli doonaa haddii allaha wooda la ogolaado de meeshii ay ku jireen iyo de ciddii ay la socdeen kolley askartun baa dabageli doonta laakiin waa bilding soomaalidu degan tahay marka dhismahaasna waa dhismayaasha ay dawladdu leedahay ee dadka danyarta ay dejiso miya waa guryahan dawladdu ay leedahay ha ee dadka inkamkooda yaryahay dakligooda yaryahay la dejiyo marka waxaad ka warantaa adinka ka communitygii soomaalida halkaad deganaa adinka sidee u dareemaysaan haddii aad tihiin bulshadii soomaaliyeed ee meesha degneyd wallahi walaal meeshan horta sa bishiiba wuu dhacaa dil noocana marmarba naga soo raagaa oo maaragtay dhowr bilood una dhicin laakiin dilkan dhalinyaradu ay dilayso waa wax waxay ka noqotay iska caadi ah magaaladan waana arrin aada iyo aada u xanuun badan oo runtii markaad halkan waalidiinta aragtid waxaad arkaysaa guryo guryaha soomaalida ee halkan magaalada toronto weliba galbeedkan aan degan run ahaantii guri aan ilma laga dilin maba jiraan umalaynayaaba hadduu jirana wuu yarya macnaha dilku aad iyo aad iyo aad ayuu u badan yahay dhalinyaradu waana waana waxyaalaha keenayana waxaa kamid a waxaa kamid a communitiga oon isku xidhnayn oon isku duubnayn dhib badan ayaa ka dhex jira communitiga gudahooda inkastoo horumar badan leeyahay communitigu soomaalidu haddana dhibkani wuu nagu badan yahay waxaana keenaysa shaqala-aanta caruurta oo aan haysanin maaragtay meelo ay ku caweeyaan ama ay ku ay ku ciyaaraan barnaamijyo caruurtu ay kusoo barbaarto oo waxan ay kaga leexdaan dhib badan baa ka jira dhinaca marar badan baan kala hadalnay dawladda iyo dadka noocyada kala kala duwan ee dawladda laakiin waxaad moodaa ciladu inay ka imanayso communitiga soomaalida una ahayn community aada isugu duuban oo oo falkan meelka weli loogama soo wada jeedsanin si cad meel loogama soo wada jeedsanin falkan isaga marka bulshadii baan haddii xataa qofkii dhibaatada geystay amaba dhibaatada geysanaya hadday arkaan xataa aan aan booliska gaarsiinayn wallahi labada dhinacba waa la is eedeeyaa walaal waxaa la yidhahdaa mar booliisku waxay leeyihiin nalama shaqeeyaan communitigu communitiguna waxay leeyihiin booliisku arrimaha soomaalida iyo carruurta soomaalida la dilo ama carruurta madowga ah xil iskama saaraan oo carruurta caddaanka ah markii la dilo isla markiiba waa lasoo qabtaa dadka dila laakiin dadka madowga ah ee soomaalida u badan ee dilalkooda weli waxba lagama xaliyo inta badan laakiin communitiguna waxay leeyihiin booliiskan arrintaa wax ka qabanaynin booliiskiina waxay leeyihin communitiga baa nala shaqaynayn marka eedu labada dhinacba way taala walaal laakiin inta badan boolisku waxay sheegaan dadka soomaalida ah in haddii ay rabaan inay qofkii dembiilaha ahaa ama gacanku dhiglaha ahaa inay soo qabtaan haddii ay damcaan waa in dadkii meesha ka agdhowaa ama qof waliba intii ogaa inuu sheego laakiin soomaalidii baa laleeyahay way baqayaan oo haddii xataa ay inaba hala ekaatay ay xog hayaan ma sheegaan marka way jirtaa dhaqan ahaan dhaqankan halkan ama ku aragnay waxaa ka mid ah sideedaba dhalinyarada halkani ma sheegaanba waxba ma sheegaan ma hadlaan ahaanti waxay yidhahdaan waa snitch erey snitch baa la yihahdaa ama raad bay yidhahdaan ingiriiska lagu sheego luuqada islaamka englishka marka waxay leeyihiin anagu maba hadlayno ma sheegno waana arsanaynaa haddii dib nagu dhaco dhinacan kalena soomaalidu waxay leedahay booliiskii waa shaqadoodii may shaqadooda qabsadaan oo resourcigii iyo iyagaa haya iyo manpowerkiiba oo may shaqadooda qabsadaan oo kiisaskooda baadhaan booliiskiina wuxuu leeyahay soomaalidiina lama shaqaynayso marka fartaa laysku fiiqaya labada dhinacba walaal laakiin waa run oo mid loo baahan wada shaqayn inay dhacdo booliiska iyo iyo inay ka dhex dhacdo iyo iyo communitiga inay ka dhex dhacdo waa wada shaqayn loo baahan yahay laakiin waxaad moodaa inay qolaba qolada kale ay farta ku fiiqayso dembiyadiina ay sii badanayaan dilkiina batay diladka la xaliyeyna ay ay aada u yar yihiin macnaha waxaad arkaysaa boqolaal soomaaliyaa la dilay inta la xaliyey boqolkiiba saddex ma dhan marka eedaas waxaan umalaynaya boliisku xitaa inuu qayb laxaadla kuleeyahay marar kalea jirtay oo la codsaday in askar soomaaliya la qoro taana mayna suurtagelin marka hadda dib loo furay in la haayargareeyo askar askartaas aan filaynaa insha allah in loogu daro soomaali taana waan ka shaqaynaynaa community ahaan in askar soomaaliya la helo oo xaafadii dhex degan oo og waxaa ka socda